إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah mid ka mid ah xarumaha shirkadda isgaarsiinta ee dowladda kenya ayaa lagu burburiyey howlgal ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamadeedu ka sameeyeen dhulka soomaaliyeed oo ay dowladdaasi haysato xukun xadusina ah ayaa ka dhacay fagaaro ku yaala gobolka gado kaasoo lagu fuliyey nin fal kufsi ah u geystay qof haweenay ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala dhulka soomaaliyeed oo ay kenya haysato ayaa weerar ka fuliyey deegaan hoostaga gaarisa iyagoo si gaar ah u beegsaday xarun ciidan iyo gaadiid milatari waxaa habeenkii xalay weerar lagu qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalka u tiilay inta u dhexaysa muqdisho iyo afgoy maraykanka ayaanan arrinan la aqbali karin ku tilmaamay ciidamada uu madaxweynaha dowladda federaalka geeyey qaybo ka mida gobolka gado walaayadii islaamiga ah ee gado ayaa deegaan hoostaga magaalada gaarbahaarey ka samaysay mashruuc samafal ah oo loogu kaalmeynayo dadka xoolodhaqatada ah waxaa xiran suuqyada magaalada boosaaso ee gobolka bari sababa la xiriira maamulka puntland oo ku soo rogay canshuur badan bulshada ku nool deegaan ka tirsan dhulka n f d oo ay xoogga ku haysato kenya ayaa ka cabanaya inaysan haysan adeegyada nolosha asaasiga u ah oo ay ugu horeeyaan biyaha dadweynaha jubbooyinka ayaa fikirkooda ka dhiibtay duqayntii uu maraykanku ku dilay ganacsade caanka ahaa jilib iyo nawaaxigeeda mu'asasada almalaaxim garabka warbaahineed ee mujaahidiinta yemen ayaa baahisay muuqaal muhiim ah oo baaq toobadkeen ah loogu diray ragga basaasiinta u ah maraykanka iyo shisheeyaha ka hor inta aanan la soo qaban saldhig militari uu maraykanku ku leeyahay dalka kuuriyada koonfureed ayaa waxaa ka dilaacay cudurka koronafirus u diyaargarooba warkaas oo dhammaystiran
كره على المعتدي كره يجناد الاسلام يا الاحرار اقدام مره قفا مره لا تمهر وعصبه الاشرار كره على المعتدي كره يجناد الاسلام يا الاحرار اقدام مره قفا مره لا تمهر وعصبه الاشرار خلوا السماء xikmad hore siday tidhi xog ninkii helaa talo xaabsadee xuseenow walaalle xubnaha maqalkaagaiyo balxiskaaga isii xiskayga ku siiyeye xuseenow maxaa cusub kelimad xeel dheeroo xidid iyo xigaal iyo dad xigta ah ku socota xarbiyiin shisheeyana xinjiro ugu goojisay ayay xarakada al-shabaab xasanow diraysaa
waxay hurdada u diideen carruurteennii waxayna moodeen in gulubka colaadeed ee ay hor kacayaan aanan la iska caabin doonin qaala allahu tabaaraka wa tacaala waaladiina idaa asaabahum albaqyu hum yantasiruun wa qaala allahu tabaaraka wa tacaala alshahru alxaraamu biاlshahri alxaraam waalxurumaatu qisaas faman ictadaa calaykum faاctaduu calayhi bimidli ma اctadaa calaykum waاtaquu allaha waاclamuu ana allaha maca almuttaqiin ka digtoonaada dhagartooda oo ka feejignaada shirqoollada gaaladu ay wadatana ka gaashaanta hana ku kadsoominina kuwa midabka idinkaga eg ee af soomaaliya ku hadlaya inay idin matalaanna sheeganaya waayo waa fuliyaal fuliya hadba waxay gaaladu rabto dantooda adduunyo uunna ka raadsada mana ahan xaqiiqadii kuwa idiin maqan ama xitaa wax idiin tari kara waa inay ogaadaan in gaalada safkooda oo la galo laguna addeeco damacooda ku aadan la dagaalanka muslimiinta gaar ahaan mujaahidiinta caqli iyo cudud iyo ciidana lagu biiriyo ay tahay gaalnimo cad qofkii arrinkaa ku dhacana oo xaggooda u xaqliyana wuu noqonayo gaal diinta islaamka ka ridoobay allah iyo rasuulkiisa iyo diintiisana la dagaalamaya waajibna ay tahay in la colaadiyo lana dilo haddii la awoodo qaala allahu tabaaraka wa tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وعن هلك الدقنين ودرينا قال هذا وحنو عدينينا inaanan u oggolaan doonin inay nabad ku noolaadaan ama degaanada muslimiinta nabad ku seexdaan kuna soo toosaan goob kasta oo ay ku sugan yihiin ayaannu ku beegsan doonnaa insha allahu tabaaraka wa tacaala annagoo dhaqan gelinayna qowlka allah subxaana wa tacaala ee ah fa ida insalakha alashhuru alxurumu faqtuluu lmushrikiin faqtuluu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum wakhuduuhum waxsuruuhum waqcuduu lahum kula marsad fain taabuu waaqaamuu asalaata wa aatawu asakaata fakhalluu sabiilahum waa kelimad aad muhiim u ah waxay diraysaa farriimo kala duwan oo xasaasi ah waxaana sida la rajaynayo ay ballan qaadeen inay soo bixi doonto saacadaha soo socda insha allah وين الإبر وينها الغيرة على المحارم وهتك العار خذ من زمن قد مضى عبره وش صار فيما مضى وش صار وين الإبر وينها الغيرة على المحارم وهتك
warkii oo fitan mid ka mid ah xarumaha shirkadda isgaarsiinta ee dowladda kenya ayaa lagu burburiyey howlgal ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamadeedu ka sameeyeen dhulka soomaaliyeed oo ay dowladdaasi haysato warkaas iyo war kale oo ku aadan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo sidoo kale weerar ku qaaday saldhig milatari oo ay ciidamada kenya ku leeyihiin dhulka n f d waxay noo soo jeedinaya faahfaahintaas weriye cabdulaahi yaasiin jaamac ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay waxa ay laba weerar ka fuliyeen farisimo kenyaatigu ay ku leeyihiin dhulka soomaaliyeed ee kenya ay haysato mid ka mid a weeraradaasi waxa uu ka dhacay deegaanka dibasity oo hoostaga ceelwaaq kenya halka loo yaqaano markii ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ay halkaasi soo gaareen waxaa cagaha wax ka dayay amaba goobta ka cararay ciidamada kenya ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxa ay burburiyeen xarunta shirikada safaricom ay halkaasi ku lahayd sidoo kale deegaanka ayay muddo waxay ka sameynayeen baaritaano weerarkaasi lamida waxa uu ka dhacay deegaanka goorisa oo hoostaga degmada gaarisa oo ka mid a dhulka soomaaliyeed ee kenya ay haysato halkaasi waxaa ku sugnaa ciidamada loo yaqaano k b r oo kenya ay ku gumaysato dhulka soomaaliyeed ee ay haysato ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxay burburiyeen saldhigga ciidamada waxaa sidoo kale ay gubeen mid ka mida gaadiidka ciidamada kenya ay isticmaalayeen xog dheeriya kama aynaan helin haddii khasaare nafeed la gaarsiiyey ciidamada kenyaatiga ah dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato iyo dhulka muslimiinta kale ay leeyihiin ee kenya ay haysato bilihii iyo sanadihii lasoo dhaafay waxaa kusii kordhayay weerarada ay fulinayso xarakada shabaab ulmujaahidiin iyadoo kenyaati badan dhegta dhiigga loogu daray oo kuwo kalena lagu dhaawacay xukun xadusina ah ayaa ka dhacay fagaare ku yaala gobolka gado kaas oo lagu fuliyey nin falkufsi ah u geystay qof haweenay ahay maxamed ciise ayaa warkan inoo faahfaahinaya xukunkan ayaa shalay ka dhacay fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka eelcadde ee gobolka gedo kaasoo lagu fuliyey nin kufsi u geystay qof haweenay ah ninkan oo aanan guur soo marin ayaa waxaa lagu dhuftay boqol karbaash iyadoo boqolaal dadweyne ah ay soo xaadireen fagaaraha qaadiga ayaa goobta ka akhriyey xukunka maxkamadda degmada eelcadde waxaa horteeda la keenay deeqow ibraahim maxmuud oo lagu soo eedeeyey inuu kufsaday camran maxamuud cali wuxuuna ku jawaabay haa waa jirtaa inaa kufsaday gabadhan intaa kadib maxkamaddu waxay ku xukuntay deeqow ibraahim kow boqol garbaash oo xadisino ah labo hal sano musaafiriis ah saddex meherumadilkeedii oo ah qaalin lo saddex jir ah afar bakaaradii ka suushay farsho bakaaradeeda ah qaalan geel saddex jir ah almarja suurat nuur aayadda labaad azaniyatu wazani fajlidu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jalda faqaala sala allahu calayhi wasalam khuduu canii qad jacala allahu lahuna sabiila albikru bilbikri mi'atu jalda wa nafyu caamin rawaahu muslim wabilaahi altawfiiq ko labo saddex afar shan wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa aad uga yar falalka kufsiga iyo amni darada waxaana ugu wacan iyadoo maxkamadda islaamiga ah la soo taago qofkii lagu helo falalkaas dhulka ay haystaan ciidamada shisheeye iyo maamulada ku daaban waxaa ka dhaca tacdiyo waaweyn sida in dumarka la kufsado kadibna la dilo iyo waxyaabo ka sii daran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalka u tiilay inta u dhexaysa muqdisho iyo afgoy isbaaradan ayaa waxay ku taalay deegaanka lafoole waxaana lagu soo waramayaa in lagu weeraray ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo halkaas isbaaro u tiilay ciidamadii ayaana kala cararay markii ay xabaddu ku bilaabatay khasaare ayaa la rumaysan yahay inuu jiro walow aanan si faahfaahsan loo helin maraykanka ayaa arrin aan la aqbali karin kuu tilmaamay ciidamada uu madaxweynaha dowladda federaalka geeyey qeybo ka mida gobolka gado warkan waxaa inoo faahfaahinaya weriye cabdifataax maxamed qaasim
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan ay yeesheen toddobaadkan ku lafaguray xaaladda soomaaliya halkaasoo ergeygooda u qaabilsan soomaaliya james swana iyo iskuduwaha siyaasadda maraykanka u qaabilsan golaha ammaanka ay ka jeediyeen khudbado ay kaga waramayaan xaaladda siyaasadeed tan dhaqaaleh iyo tan amni ee dalkan iskuduwaha siyaasadda ee maraykanka u qaabilsan golaha ammaanka ninka la yidhaahdo hunter ayaa si kulul uga hadlay xaaladda gobolka gado iyo ciidamada ay dowladda federaalka ku daabushay magaalooyin ka mida gobolkaasi waxa uu sheegay in sanadkan laba kun iyo labaatanka uu dowladda federaalku u yahay mid adag maadaama uu wakhtigeedii sii dhammaanayo lana doonayo inay abaabusho doorasho iyo in ciidankeeda uu buuxiyo kaalinta shisheeyaha amisom oo la qorsheenayo in ay dib ugu laabtaan waddamadooda waxa uu si gaara uga hadlay khilaafka ka dhex aloosan dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland iyo ciidanka uu madaxweynaha dowladda federaalka muddooyinkii dambe ku daabulayay qeybo ka mida gobolka gado ciidamada dowladda ee sida siyaasadeysan loogu daadgureeyey gobolka gado loogana dagaalgeliyey gado ma ahan mid la aqbali karo waxayna taasi weecinaysaa dhaqaalihii lagu heshiiyey ee loogu talagalay howlgallada amniga ayuu yidhi hunter oo ka hadlayay golaha isku magacaabay ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu ka digay in dagaal hubaysan uu dhex maro labada geesood waxaan madaxweyne farmaajo ugu baaqayaa in uu soo afjaro duulaanka iyo ciidanka dowladdu ka wadaan gobolka gado isaga iyo madaxweynaha jubbaland axmed madoobena ay xoogga saaraan wadahadal iyo dib u heshiisiin ayuu hadalkiisa sii raaciyey waxaa kale oo uu sheegay in maraykanka uu aada uga walaacsan yahay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ah oo muddooyinkii dambe sii xoogaystay waxayna sheegeen in labada dhinacba ay kala hadleen xallinta arrintaasi dhanka kale waxa uu tibaaxay in uu soo dhoweynayo kulankii uu soo abaabulayay ra-iisul wasaaraha itoobiya ee farmaajo iyo muuse biixi ku dhex maray magaalada adis ababa ee dalka itoobiya sidoo kale waxaa golaha ka hor hadlay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james swan oo diiradda saaray xilligan kala guurka u ah dowladda federaalka swan ayaa waxaa kaloo uu sheegay in ciidanka dowladda ee la geeyey gado uu abuuray xiisad hor leh labadan diblomaasi ayaa u dhashay dalka maraykanka waa swan iyo hinter iyaga oo markii ay golaha ka khudbeynayeen isku muujinayay inay soomaaliya iyagu leeyihiin oo ay tahay in lagu raaco qaabka ay wax u rabaan maraykanka ayaa waxa uu aada ugu dheereeyaa siyaasadda labawajiilanimada loo yaqaano waxaana macquul ah inay axmed madoobe ku hoosaasinayaan canaanta ay kala duldhaceen farmaajo halka sidoo kale ay suuragal tahay inay si dhaba u diidan yihiin waxa ka socda gobolka gado oo aanan ku koobnayn dowladda federaalka iyo jubbaland balse xaqiiqdu ay tahay inay ku lug leeyihiin amaba uu jiro loolan u dhexeeya kenya iyo etoobiya oo kala wata labada geesood sida warkan uu ku faahfaahinayo weriye abuubakar walaayadii islaamiga ah ee gadow ayaa deegaan hoos taga magaalada garbahareey ka samaysay mashruuc samafal ah oo loogu kaalmeynayo dadka xoolo dhaqatada ah mashruucan khayriga ah oo ay samaysay wilaayada islaamiga ah ee gadow ayaa waxaa ka faa'iidaystay qoysas badan oo xoolodhaqato ah oo ku dhaqan tuulo barwaaqo oo hoos tagta degmada garbaharey dadkan ayaa si aad ah ugu baahnaa kaalmada ay gaarsiisay oo noocyo kala duwan isugu jirtay waxayna ka warrameen shucuurtooda daawo waxaana soo gaarsiiyey xoolaha ah daawadaas oo noocyaheeda ay kala gedisan yihiin midda xaarka oo ariga iyo caalka ah iyo midda kale oo jirada diifka iyo waxaalahaas iyo dhammaanteed oo qufaca marka daawooyin kala gedisan bayna soo gaarsiiyeen ilaahay baa mahad iskale tuma bacdigeedna walaayada islaamiga oo guud baa mahad le midda gobolkeena mahad bay leedahay arrintu marka sidaas ayada weeye waxaan u ducaynaynaa xarakada iyo maamulka islaamiga dhammaantii in ilaahay cadowgiisa qabto gaalada iyo balaayada iyo socotana alla uu jebiyo oo na soo gaarsiisay daawo aad iyo aad loogu baahan yahay duunyada iyo xoolaha iyo dadka meesha jooga aad ay ugu baahnaan ugu dhibqabeen xooluhu meesha waa ka jiranaayeen arigaba ha usii darnaado diif iyo injir gooryaan intaasba waa qabeen xooluhu intaasba waa u dhibqabeen oo waa dadkooda unbaa ula carbinaye aad baa loogu dhibqaba daawadaas insha allahu dadku aad bay ugu hambalyeynayaan aad bay loogu baahnaayeen daawadaas waana ku ducaynaynaa insha allahu ilaahay maaragtay inuu barakeeyo ilaahayna kor uu ka yeelo ilaahayna cadowgooda uu jebiyo intii noo soo dhiibtay iyo intii noo keentayna ilaahay khayr siiyo oo ka ajir siiyo maanta waxa aad iyo aad loogu baahnaabaa ka dhacay meeshan waxa weeye xooluhu dadkan lafdhabar xoolaha u ah xoolihii baa jiranaa marka daawo aad loogu baahnaa baa la keenay aad iyo aad loogu baahnaa marka farxad iyo xoolo daaweyn iyo mashruuc baa ka jira maanta maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad caafimaad iyo raashinba la garab taagan bulshada ay maamulaan dhowaan ayay hadmarkii jimciyadda alixsaan al khayriya iyo wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka oo iskaashanaya ideeq raashin iyo dawooyin isugu jirta gaarsiiyeen mandiqada jooraha ee hoos tagta wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waa mahadsan tahay abuukar waxaa xiran suuqyada magaalada boosaaso ee gobolka bari sababaal la xiriira maamulka puntland oo ku soo rogay canshuuro badan magaalada boosaaso wararkii laga helayay aroornimadii saaka waxa ay sheegayeen in ay xirnaayeen inta badan xarumaha ganacsi ee ku yaala suuqyada magaalada boosaaso oo ah magaalada ugu caansan dhanka ganacsiga gobolada waqooyi bari uu ka taliyo maamulka puntland xirnaashaha suuqa ayaa sababtay kadib markii maamulka puntland uu canshuuro xaddhaaf ah ku soo rogay ganacsatada soomaalida ah ee leh suuqyadaas waxaana ay sheegeen in ganacsatadan aysan marnaba awoodin canshuuraha uu ku soo rogay maamulka puntland dekada magaalada boosaaso oo ka mid a dekadaha ugu caansan soomaaliya ayaa waxaa lasoo sheegayaa in qayb ka mid a uu hakad ku yimid xirnaashaha suuqyada magaalada boosaaso ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo sidaanoo kale suuqyada waqooyi gaalkacyo oo ay xirnaayeen maalmihii lasoo dhaafay sababa la xiriira maamulka puntland oo iyagana ku soo rogay canshuuro xaddhaaf ah muwaasada almalaaxim garabka warbaahineed ee mujaahidiinta yemen ayaa baahisay muuqaal muhiim ah oo baaq toobadkeen ah loogu diray ragga basaasiinta u ah maraykanka iyo shisheeyaha ka hor intaanan la qaban warbixinta isdaarka waxay noo soo jeedinaya wariye maxamed cali aadan afalaa yatuubuuna ila allah
filimkan oo ciwaan looga dhigay miyaynan allah u toobadkeenayn waa qayb ka mid ah silsiladda burburinta basaasnimada oo ay baahiso mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta isdaarkan ayaa waxaa baaq toobadkeen ah loogu dirayaa dhammaan basaasiinta u shaqeeya maraykanka iyo guud ahaan shisheeyaha iyagoo loogu baaqayo inay ka soo laabtaan falalkaas oo ay dhanka mujaahidiinta ka heli doonaan amni iyo asturaad sida lagu soo daawaday xalaqaadkii hore ee silsiladdan waxyaabaha qaar ee ay maraykanku ugu qortaan basaasiinta waxaa ka mid ah inay ugu hanjabaan inay ceebayn doonaan oo ay ka faafin doonaan sawirrada iyo muuqaallada iyadoo falal foolxun ku jira oo lagu qasbay sheekh abuubishri oo ah mid ka mid a qudaadda mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa sheegaya in cadowgu uusan faafin karin sawirro uu ka qaaday dadka uu doonayo inuu basaas ka dhigo maadaama ay taasi noqonayso caddaymo muujinaya dhaqanxumadiisa walyaclam aljamiic ana alcaduwa qof waliba ha ogaado in cadowga ugu goodinayo qofa uu cadaadiyey oo uu jaajuus ka dhigan rabo inuu faafin doono sawirro amba muuqaallo laga duubay aanu awoodi karin inuu faafiyo arrimahaas ku xasili hadalkaas maxaa yeelay cadowgu taasi waxay ku tahay fadeexad iyo ceeb aanu u babac dhigi karin waxaa jira dad u yimid mujaahidiinta iyagoo qiranaya inay kulug yeesheen shabakado jawaasiis ah islamarkaana mujrimiintu ay ugu hanjabeen inay fadeexayn doonaan hase yeeshee sugnaaday oo aan cadowga la shaqaynin iskana diiday waxyaabaha ay ku cadaadinayeen cadowguna wuu awoodi waayey inuu qaado tallaabo markii uu arkay sugnaanta qofkaas waxaan caddaynaynaa in cadowgu aanu sinaba u awoodin inuu faafiyo sawirro maxaa yeelay taasi isaga ayay caddayn ku noqonaysaa sidaas ayaanna horay ugu nidhi dad yimid oo uu cadowgu soo wacay looguna hanjabay in laga faafin doono sawirro qarsoodi ah oo laga hayo cadowgina wuu ku dhiira waayey inuu faafiyo waxyaabihii uu hayay haddiiba ay kugu dhacdo walaalka la imtixaamow iyo walaasha la ibtileeyayay in lagaa faafiyo sawirradaas lama qadaree waxaad ogaataa inaanay jirin wax adiga dusha kaa saaran taasina waxay ka mid tahay ibtilaa'aadka la doonaya in lagu sabro faafinta sawirradaas ayaa ka dhib yar inaad la shaqayso cadowga oo aad jaasuus u noqoto diintaadana ka baxdo dadka muslimiinta ahna aad disho oo aad sharafkooda ku tumato sidaasna aad ku dhex milanto qorshayaashooda
sheekh khaalid baadarfi oo ah amiirka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta islamarkaana ka soo muuqday filimka ayaa wuxuu sheegayaa in culummada muslimiinta isku waafaqeen inay gaalnimo tahay in gacal laga dhigto gaalada looguna kaalmeeyo dagaalka ay kula jiraan muslimiinta
culimmadu waxay ku ijmaaceen in qofkii gacal ka dhigta gaalada oo uga hiiliya muslimiinta uu noqonaya gaal murtad ah ibnu xasmi raximahullah wuxuu kitaabkiisa muxallaha ku yidhi waxay ka tarjumaysaa daahirkeeda oo ah in qofkaasi uu ka mid yahay gaalada kaasina waa arrin xaq ah oo aanay isku khilaafin laba ka mid ah muslimiinta sheekh cabdulaahi bin xumeyda allah u naxariista ee wuxuu kitaabkiisa durarka ku yidhi walaka dhigashada waxaa loola jeedaa in la sharfo gaalada oo la ammaano loo hiiliyo muslimiinta looga kaalmeeyo oo gaalada lala dhaqmo barina laga noqon gaalnimadooda taasna waa gaalnimo qofkii sameeya waxaana waajib ah in lagu soo codsiiyey axkaamta murtadiinta sidaba ay arrintaasi ka markhaati kacday kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca muslimiinta in cadowga la gaarsiiyo qorshayaasha mujaahidiinta iyo dhaqdhaqaaqyadooda iyo meelaha ay ku yaallaan saldhigyadooda ama in shareexooyinka elektaroniga ah loo dhigo ama dhexdooda fitan laga dhex abuuro ama in la hoojiyo oo lagu fuliyo waxyaabaha uu cadowgu dalbanayo oo iyaga ka dhanka ah waa muuqaalada ugu cadcad ee gaalada oo gacal laga dhigto muslimiinta looga hiiliyo waana diinka bax
هو من أوضح أمور الموالاة والنصرة للكفار على المسلمين وهي ردة عن دين الله تعالى filimkan oo la daawan karo qadar hal saac ah ayaa waxaa mar kale ka soo muuqanaya tiro basaasiin ah oo wejiyadooda lagu arkay filimaantii hore kuwaasoo laftooda ugu baaqaya dadka weli ku jira shaqada liidata ee iyaga lagu soo qabtay inay allah u toobad keenaan oo aanay ku kadsoomin asturka uu allaah siiyey kaas oo maalin uun ka soo bixi doonaan markaasna ay noqon doonto mar ay waayeen noloshooda iyo dadnimadooda
ليش ما فكرنا فيها قبل اليوم
أيها التائب أسأل الله أن تكون كذلك midka toobadkeenayow waxaan allah ku weydiinaynaa in toobadaada uu dhab ka dhigo ee gacantaada taag albaabkana garaac rabbigaagana xaggiisa u soco wuxuu alle mudan yahay inuu ku yimaado isagoo ruclaynaya ee dheh yaa rabbi waxaa laga yaabaa inuu alle kugu dhaho waan ku ajiibay addoonkaygiyow ugu dambayntii waxaa filimka lagu soo bandhigay baaq toobadkeen ah oo ka soo baxay lajnada amniga ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab islamarkaana loogu baaqayo dadka hawsha basaasnimada ah ku lug yeeshay inay ku soo laabtaan safka ummaddooda oo ay ka faa'iidaystaan fursadaha ay mujaahidiinta soo bandhigayaan bismi illaahi araxmaani araxiim bayaanu allajnati alamniya لتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، والقائل سبحانه: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، القائل: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه ابن ماجه أما بعد
kani waa bayaan cafis ah oo ku socda qof weliba oo simbirraxday doonayana inuu ka badbaado halaagaas lagu hoogay bayaankanina waa mid guud oo ku socda qof weliba oo ku lug yeeshay falal jawaasiisnimo ah oo ka dhana mujaahidiinta ama guud ahaan muslimiinta ha ahaadaan rag ama dumar cid ay doonaanna jawaasiisa u noqdaane dadka noocaas ah waxaan u taagaynaa gacmaheenna si aan ugu soo celinno laabta ummaddooda ummaddooda ayaa uga naxariis iyo turis badan cadow aan la sugaynin waxaan ka ahayn dhibaato oo ku harqigay gaalnimo ilaa uu yaqiinsaday inaanay ka baxsan karin kuwa taa haya oo ku qarqoomay gaalnimada waxaan leenahay idinkuguma kaalmaynayno shayaadiinta insiga iyo jinniga balse waan idiin kaalmaynaynaa kaalinta aad nooga baahan tihiin ayaana qaadanaynaa annagoo rajaynayna inaad toobad keentaan oo aad ku soo laabataan jasadka ummadda qofkii idinka mid ah oo noo yimaada isagoo ka qoomamaynaya ficilka uu ku dhacay oo go'aansada inaanu ku laaban ficilkii hore caddeeyana waxa uu hayo waxaan u ballanqaadaynaa inaan asturi doonno arrinkiisana aanay ogaan doonin ilaa qofka shaqada ku leh mooye ammaan ayaana u ballanqaadaynaa iyo inaanay gacantiina gaari doonin oo aan xabsi iyo wax la mid ahna u dhaadhicin doonin qaababka uu isku soo dhiibayo iyo sida loola tacaamulayo waa sida tan ugu horayntii wuxuu la soo xidhiirayaa amiirka wilaayada uu ku nool yahay wuxuuna ka dalbanayaa inuu ku xidho lejnada amniga ee dhexe iyadoo aan la soo marin doonin wakiilka lejnada amniga ee mandiqadaas taas oo looga gol leeyahay in si aadan loo asturo toobadkeenaha marka uu noo yimaado waa lala fadhiisanayaa iyadoo aan waxba laga duubi doonin marka laga reebo in wakiilka amniga uu ka diiwaangelin doono arrimihiisa isagoo adeegsanaya qoraal waxaa sidoo kale laga dhegaysanayaa dhammaan arrimaha uu sheegayo iyo waxyaabaha uu daaha ka rogayo waraysiga kadibna waxaa si dhaqsiya loogu celinayaa deegaankii uu ka yimid si aanay dadka deegaanka u tabin oo aanay uga shakin haddii ay dhacdo in arrimaha qaar ay caddaymo dheeraada u baahdaanna waxaa looga qaadayaa deegaankiisa iyadoo si asturan oo ay labada dhinac isku waafaqeen looga qaadayo kani waa dadaalka aan awoodno oo aan ugu kaalmayn karno dadka doonaya inay toobad keenaan haddii markay naftooda u kaalmayn waayaan yaanay eedin qof kale ugu dambayntii qofkii diida baaqan oo madax adeega madaxana u raariciya cadowga ummadda wax weliba ha ku andacoodee waxaan u sheegaynaa in allah uu fadeexayn doono wakhtiguba ha dheeraado ama ha dhowaadee markaasna wuxuu heli doonaa ciqaabta uu mudan yahay adduunyada ka hor inta aan la gaarin aakhiro قبل الآخرة بحول الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين silsiladda burburinta basaasnimada ayaa ah filimaantixana ah oo ay baahiso mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim waana isdaaraad wacyigelin ah oo lagu soo bandhigayo wasiilooyinka liita ee sirdoonnada reer galbeedka iyo maamulada ka jira caalamka islaamka u maraan inay qortaan dad basaas ah oo uga dhex shaqeeya mujaahidiinta iyo guud ahaan ummadda muslimka ah waxay xalaqaadkan sidoo kale soo gudbinayaan talooyin dhaxalgal ah oo ay bixinayaan dad khubaro ah lana xidhiidha qaabka ay tahay in looga feejignaado dabinnada shisheeyaha iyo sida uu uga soo bixi karo qofka ay dhacday in maalin uun simbiri raxday wa innii la adcu kulla mujaahidin wa kulla muslimin غيور على إسلامه ألا يترك ثأر شهداء المجاهدين من كل جاسوس وخائن وأن يتواصوا بذلك وينقلوه لإخوانهم جيلا بعد جيل فهل وصلت الرسالة؟ اللهم قد بلغت اللهم فاشهد أحبك ربي وهذا رجاي بأنك تقبلني يا كريم بأنك تقبلني يا كريم
markana n f d bulshada ku nool deegaan ka tirsan dhulka n f d iyo ay xooga ku haysato kenya ayaa ka cabanaya inaysan haysan adeegyada nolosha asaasiga u ah oo ay ugu horeeyaan biyaha wariye axmed xasan goodax ayaa warkan inoo faahfaahinaya deegaankan oo lagu magacaabo bangal ayaa ka tirsan dhulka n f d oo ay kenya xoogga ku haysato wuxuuna ilaa siddeetan kilomitir u jiraa magaalada gaarisa dadka deegaankan ayaa sheegaya inaysan haysan adeega asaasiga u ah nolosha oo ay ka mid yihiin biyaha iyo caafimaadka iyagoo saxaafadda ka hadlayay ayaa waxay sheegeen in wax ka badan hal sano ay ku nool yihiin biyo la-aan baahsan marka laga reebo booyado marmar meel siddeetan kilomitir u jirta laga soo dhaamiyo kuwaas oo ay sheegeen inay ku baxaan qarashaad badan waxaan caddaynayaa maadaama aan afartan iyo shan sana meeshan ku noolahay bangasha la sheegayo horta kenya inaysan ka mid ahayn sababtoo ah waxaan ugu baaba'nay oon iyo wax kot dowladd oo annaga na og oo maxaan ku rahdaa kenya ka mid a horta maba jirtaan dhihi kara sababtoo ah afartan iyo shantaas sano maxaan ku iraahdaa ee meeshaan aniga aan deganaa intaas oon baan ugu baaba'nay rafaad baan ugu baaba'nay wax weli wax noo qabto oo ilaahay waa kuu roon yahay aan ka helno saddex iyo toban bilood ayaan oon ku jirnay oo ilaahay waa kuu roon yahay biyo gaaris oo sagaashan iyo siddeed kilomitir ah aysan biyo nooga sokaynin countiga annaga aan matelno hal gaari oo counti leeyahay oo meeshan hal konyoon ee biyo noo daray inaanan haynin baan xaqiijinay biyo la-aan way jirtaa daawo la-aan way jirtaa caafimaadka waa idigana in lala dagaalo iskuulka waa in si fiican loo wanaajiya midda kale dowladda yay tahay b b i-na yaawo dowladda markaa sidoo kale mid ka mid ah dadka deegaankaas ayaa sheegay in mas-uuliyiinta maamulka kenya ay ka dhisteen dhulka n f d ay u isticmaalaan sida xoolaha oo kale wuxuuna tilmaamay markii ay u baahdaan cod doorasho inay gawaari ku daabulaan markii ay helaan codkii ay rabeenna ay iska xooraan oo aysan dib dambe xitaa u soo fiirin xaalad kastoo ay ku jiraan horta haddii aad tiraahay maxaan ku idhaahdaa dad aan soo dooranay oo xildhibaan ah annaga horta lo waxaan nahay qof uu xariistay u xariistana markuu doonana soo feedanayo markuu doonana oodanayo saas uma metelna annaga bilaadama ma metelno maxaa yeele haddii aan metelno godkaa xunka ah hadda oo biyaha aan ka cabno haddii la qodo ciidda keliya noogala bixiyo ilaa saddex sano saddex sana iyo bar baa lagu moodi lahaa hataa ciid wax nooga bixiya maan arkin ninkan adiga aad adiga leedahay xildhibaan iyo maxaad ka codsan laheedeen ninkan nafti mee noloshu waa waa biyo biyo hataa god diiday inuu nooga nooga bixiyo ciid ma waxa annaga aan aan ka sugayno ama aan ka sugayno muxuu yahay ma maarta uu namateli karo dowladda kenya ayaa soomaalida degan dhulka n f d oo ay xoogga ku haysata gacan bidixaynaysaa waxaana marka laga soo taga dhibaatada dhanka nolosha ay ku hayaan dhaca inay dadkaas u geystaan dilal iyo dhibaatooyin kale war ku saabsan saldhig milatari uu maraykanku leeyahay oo ka dilaacay cudurka koronafirus ayaa idinku soo maqan balse markaan xubinta ganacsiga iyo maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa sicirkii ugu dambeeyey suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid caddayda haddaan ku horrayno waxaa maanta jiritaankeedii la iibinayay sagaal iyo toban dollar dhibic afar sokorta loorkeedii kontonka kiilo waa saddex iyo labaatan dollar dhibic siddeed bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii laba iyo labaatan dollar dhibic siddeed halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay sagaal iyo toban dollar iyo bar baastada nuuceeda loogu iibsiga badan yahay waxaa la iibinayaa kartuunkeedii shan dollar dhibic sagaal makaroonida nuuca yaryar waxaa kartuunkeedii la iibinayay lix dollar dhibic saddex timirta nuuceeda v i b da loo yaqaano waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay sagaal dollar dhibic labo caanaha ankurka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay boqol iyo afar dollar xilwa waa siddeetan iyo saddex dollar halka bahja uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka joogo lixdan iyo toddoba dollar oomada haddaan eegno nuuceeda ugu wacan waa koob iyo toban dollar markaana haddaan u weecanno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu beddelayay shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan shan boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
أختمها مصليا على النبي الهاشمي
halka warkaana aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina saldhig milatari uu maraykanku ku leeyahay dalka kuuriyada koonfureed ayaa waxaa ka dilaacay cudurka koronafirus cudurka koronafirus oo toddobaadyadii lasoo dhaafay faraba-an ku hayay qaybo ka mid a waddamada eshiya ugu horeeyay jaynaha ayaa hadda waxaa lasoo sheegayaa inuu ka dilaacay saldhig ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin dalka kuuriyada koonfureed oo dhaca qaaradda aasiya wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa xaqiijisay in saldhig militario ay ku leeyihiin dalkaas uu ka dilaacay cudurka koronafirus waxaana ay sheegeen inuu ka dilaacay saldhigan oo lagu magacaabo korole camp wuxuuna soddon kilomitir dhanka waqooyigu uga beegan yahay magaalada diigo ee dalka koonfurta kuuriya betakonga ayaa waxay xaqiijisay in cudurkan uu haleelay askari ka tirsan ciidamada maraykanka ee halkaas ku sugan haddana ay karantiil geliyeen oo ay meel ku go'doomiyeen waxaana maraykanka ay sheegeen inay cabsi ka qabaan in cudurkan uu ku sii fido ciidamadooda ku sugan saldhigga dhanka kale waddanka kuuriyada koonfureed ayaa iyadana waxa ay soo sheegayaan in cudurka koronafirus uu sii kordhay dadka qaba waxaana ay sheegeen in saacadihii lasoo dhaafay ay diiwaangeliyeen boqol lixdan iyo sagaal qof oo cusub oo cudurkaas uu ku dhacay tirada guud ee dadka uu ku dhacay cudurkan koronafirus gudaha kuuriyada koonfureed ayaa waxa ay sheegeen inay gaareen kun boqol afartan iyo lix qof iyadoona dadka u dhintay cudurkan gudaha waddankaas ay gaareen koob iyo toban qof warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal waa inaga intaa